bsm illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaaliyo tobnaad ee suuratu ibraahim waxaanu ku joogaa aakhirka suuradda oo ku eg aayadda laba ee laba-iyo kontonaad haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ana allaha huwa alkhaaliqu lilkowni kullih in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yahay ka kownka oo dhan isagu keligii abuuray ee khalqay alam tara ana allaha khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq in yashaa yudhibkum wayaأti bkhalqin jadiid wma dalika cala allahi bicasiiz waxaa kaloo aayaadkan ku sugan xiwaarun bayna ahli nnaari alducafaa waalmustakbiriin dood dhex maraysa kuwii waxa weeyaan ahlu naarka ahaa kuwoodii ducafada ahaa ee la daciifsaday ee la lugooyey iyo kuwii madaxda ahaa ee iyagu dadka u horseeday habowga iyo halaagan ayaa naarta dhexdeedii doodi ku dhex maraysaa iyo carasaatulqiyaamaba aayaadkaas tilmaamaya xiwaarka ahlu naarka dhex maraya ducafadood iyo mustakbiriinta waa aayaadka ka bilaabmaya wabarasuu lilaahi jamiica faqaala aducafaau liladiina istakbaruu inaa kuna lakum tabaca fahal antum mugnuuna cana min cadaabi illahi min shay qaluu low hadaana allahu lahadaynaakum sawaaء calayna ajazicna am sabarna maa lana min maxiis waxaa aayaadkani tilmaamayaan shaydaanku inuu ka beri noqonayo atbaacdiisii uu la gooyey markuu naarta ku hubsado naarta dhexdeeda ayaa khudbadu uga jeedinayaa isagoo baraa'adiisa halkaa ka caddaynaya inuu beri ka yahoonu shaqo iyo shuqul ku lahayn waxa ay ka cabanayaan wqaala shayطaanu lama qudiya almru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wma kana lii calaykum min sulطaani ila an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ma ana bimusrikikum wma antum bimusrikiy inii kafartu bima ashraktumuuni min qabl ina alظaalimiina lahm cadaab aliim waxaa kaloo aayaadka ku sugan fawzu lmu'miniina biاljanna waudkhila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati jannaati tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha biidni rabbihim taxiyatuhum fiiha salaam waxaa halkaa lagu tilmaamay abaalka wanaagsan ee muuminiintu ay helayaan ee jannada ah waxaa kaloo la tusaaleeyey darbu lmathal lilkalimati اطayiba waalkalimati alkhabiisa waxaa laba tusaale lagu kala tilmaamay kelimada wanaagsan ee tayibada ah oo kelimada towxiidka ee laa ilaaha ila allah iyo kelimada xun ee khabiisada ah oo kelimatulkufri iyo xumaan oo dhan ah ayaa laba tusaale lagu kala tilmaamay alam tara kayfa daraba allahu mathala kalimatan tayibatan ka shajaratin tayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi lsamaa ilaa aakhiri alaaya kelmadda kalena waxaa lagu tusaaleeyey wa mathalu kalimatin khabiisatin ka shajaratin khabiisatin ijtusat min fawqi alardi maa laha min qaraar waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alkaafiruuna linicmati illaah wa masiiruhum kuwa ka gaaloobaya nicmada rabbi ee dafiraya diidaya iyo masiirka iyo meesha ay u noqon doonaan ee hoygii hantida u ah oo naarta ah alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufraa wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wa bi'sa alqaraar waxaa kaloo aayaadkan allah tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay towjiihaatun lilmu'miniina taxdiiran min yowmi alqiyaamah talooyin iyo waanooyin loo soo jeediyo mu'miniinta si ay uga digtoonaadaan dhibka maalinta qiyaame dhacaya qul licibaadiya aladiina aamanuu yuqiimuu asalaata wayunfiquu mima rasaqnaahum sira wacalaaniyah min qabli an yaatiya yowmun laa baycun fiihi walaa khilaal waxaa kaloo aayaadkan ku sugan min madaahiri qudrati illaahi caza wajal wa wafrati incaamihi calaa cibaadih madaahirtiiyo muuqaallada tilmaamaya ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa dhammayska tiran iyo nicamkiisa faraha badan ee addoommadiisa korkooda uu ku galladaystay allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda waanzala min alsamaa'i maa'a faahraja bihi min alhamaraati risqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qisatu munaajaati ibraahiima calayhi asalaam lirabbihi caza wajal qisada munaajaadka nebi ibraahim rabbigii uu la samaynayo isagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala la faqaya oo u bandhiganaya oo ka baryaya wanaagga iyo khayraadka adduunye iyo aakhiraba oo ducaysanaya oo rabbi baryaya waa aayaadka ka bilaabmaya waid qaala ibraahiimu rabbi jcal hada albalada aamina wajnubnii wa baniya an nacbuda alasnaam aakhirka iyo gebagabada suuradda waxaa allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay tahdiidu aldaalimiina biyowmi alqiyaamah wa mashaahida min yowmi alqiyaamah kuwa daalimiinta iyo gaalada oo loogu hanjabay looguna goodiyey maalinta qiyaame iyo culayskeeda iyo muuqaallo iyo mashaahid ka mida maalinka qiyaame oo loogu soo qaatay si ay ugu waantoobaan oo waxugu qaataan waana aayaadka ka bilaabmaya aayaadka mashaahidualqiyaama iyo tahdiidkaa xambaarsani waxa ay ka bilaabmayaan hadalka allahuu yidhi walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yacmalu aldaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar ilaa aakhiri suura allah waxau idhi subxaanah alam tara ay alam taclam miyaanad ogeyn ama aanad arag mukhaatabow anna allaha in alle khalaqa uu abuuray assamaawaati samooyinkiyo waalarda dhulalka oo bilxaqi xaq uu ku abuuray miyaanad ogeyn amase arag in yasha haddii alla uu doono yudhibkum waa idin tegsiinayaa oo waa idin baabi'inayaa waya'ti waxaanuu la imanayaa bikhalqin abuur khalqigaasoo jadiidin cusub hadduu alla doono intuu idinka idin baabi'iyo ayuu khalqi cusub keeni oo idinku beddelan idinka wamaa daalik arrinkaasina ma ahaanin idinka inuu idin baabi'iyo oo dad kale idinku beddeshaa cala allaahi alle korkiisa kuma ahaanin bicasiisin mid culus oo kuma adka wa barasuu waxay khalqigii u soo banbaxeen lilaahi alle jamiican xaal ay yihiin dhammaantood allay u soo banbaxeen oo qubuurtii inta laga soo baxay baa bannaankii qiyaame lasoo wada tubay oo halka ay u soo banbaxeen fa qaala dabeed waxay yidhaahdeen adducafaa'u ducafadii kuwii yacnii taagta daraa ee la daciifsaday liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu iskibriyee isweyneeyey kuwii ducafad ahaa ee la duufsaday la lugooyey ayaa waxay ku odhanayaan kuwii madaxyo weynta ahaayee lugooye madaxda ugu ahaa gaalnimada innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka tabacan kuwa idin raacsane fa hal antum idinku muqnuuna kuwa naga deeqaya ma tihiin cannaa annaga min cadaabi illaah cadaabka ilaahay xaggiisa kuwa naga deeqaya ma tihiin min shayin ay shay a waxuun wuxuun ma naga deeqaysaan oo ma naga taraysaan oo cadaabka alle uun wax ka mid a ma naga celin kartaan qaaluu waxay odhanayaan kuwii madaxda ahaa low hadaana allaah hadduu allana hanoonin lahaa lahadaynaakum waa idin hanoonin lahayn idinkana ee kolka horeba waanu habowsanayn idinna waa idin habaabinay sawaa'un waxa isuu keen mida calaynaa korkeenna ajasicnaa inaan argagaxno am sabarnaa ama aan sabirro waa isuu keen midoo inooma kala soocna sawuhu waa khabar muqadamo oo mubtadihiisa waa mastarka laga soo dhalaaliyo labada ficil ee ka dambeeya ajasicnaa am sabarnaa waana sabki bilaa saabigaa la yidhaha ficilka isagoon xarfu masder gelin marka masder haddana laga soo dhalaaliye laga keeno marka macnuhu waxa weeye wajazacunaa wa cadamu sabrina argagaxeenna iyo sabir la-aanteennu sawaaun waa un isku mid oo ma kala duwana weeyi sawaan waxay suukeen mida calaynaa korkeenna ajazicnaa inaan argagaxno am sabarnaa iyo inaan sabirro way suukeen mid maa lanaa inooma sugnaanin min maxiis meelaan u cararno ama u ciirsannaa inooma sugna wa qaala shaydaanu shaydaankii waxa uu yidhi lammaa wakhtigii qudiya la xukumay alamru arrinka goortii arrinka la dhammeeyey ee la kala hoyday fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ayaa naarta dhexdeeda uu uga khudbadaynayaa kuwuu lugooye markuu naartii ku hubsaday afcaashani ka warramaysa umuurta qiyaamo dhici doonteen weli dhicinna maadi baa laga wada cabirayaa wa idinka arkaya wabarazuu wa qaala dee weli may dhicin way soo bambixi doonaan wuu odhan doonaa waxaa asalku ah mudaaric in laga cabiro ilaan waa wax dhici doono mustaqbali ah laakiin jalaaluddiin asuyuuti waxa uu odhanayaa waana arrimaha qiyaamada oo dhanna taasunbaad uga qiyaas qaadane watacbiiru fiihi wa fii maa bacdahu bilmaadi litaxaquqi wuquucihi wuxuu yidhi arrimahan ficilkan wabarazuu iyo kuwa ka dambeeyaba waxaa looga cabiray wax maadiyoo tegay sidii wax dhacay oo kale iyagoon weli dhicin waa litaxaquqi wuquucihi dhiciddiisaa dhab oo la hubaa oon madmadow iyo shaki lahayn marka waa shay inuu dhacayo loo hubo sida shalay wixii dhacay aan looga shakisnayn sidaa darteed baa kal waaqici sidii wax dhacay oo kale looga cabiray oo wa idinka arkay umuurta qiyaamaha in badan oo ka mid ah maadigaasaa laga cabiraya wax dhacayna maaha waa wax dhici doona waase litaxaquqi wuquucihi baa looga cabiray maadiga wa qaala waxa uu ihi ashaydaanu shaydaankii waxau ihi lamaa goortii qudiya la xukumay alamru arrinkii ee la kala hoyday ee ahlu naarkiina naartii galeen ahlu jannahiina jannadii ay galeen ayaa waxa uu yidhi ahlu naarkii isagoo u khudbadaynaya ina allaha alle wacadakum wuxuu idin ballanqaaday wacda alxaqi ballanqaadkii dhabta ahaa ee xaqa aha buu rabbi idiin ballanqaaday ey calaa alsinati rusulih oo carabkii rusushuu idiin soo diray ayaa ballanqaad runa rabbi idinku ballanqaaday wa wacadtukum aniguna waan idiin ballanqaaday ey wacdan baatila ballanqaad beenaan anna idiin qaaday fa akhlaftukum waan idinkaga baxay oo ballantaan idiin qaaday waan baajiyey ee ma buuxin wamaa kaana mana ahaanin lii aniga iiguma ahaanin calaykum korkiinna min sultaanin wax xoog iyo awood ah oo nin intaan gurigiisa ugu tegay aan foodda soo qabtoon gaalnimada khasab ku geliyey idinkuma jiro ilaa an dacawtukum inaan idiin yeedhay oon idiin baaqay mooyaane waan idiin gacan haadiyuunoo xumaha waan idiin qurxiyey sultaan wuxuu jalaalaynku odhanayaa ay min quwa waxaana suldaanku uu koobsanayaa awood xisiya oo muuqata iyo awoodda qarsoon oo xujada iyo daliilka cada labada midna idin yacni waxa weeyaan idinlamaan iman oo xoog idinlamaan iman oo ninaan xoog ku soo kaxeeyo oon gaalnimada ku geliye ma jiro xujo cadoon idinla imidna ma jiro nin aan qanciyoon daliil saxa u sugoon u keenayna ma jiro xumaantuun baan idiin qurxiyey waan idiin gacan haadiyey waad i daba dhaqaaqdeenunoo idinkaa igu dayday xujadana suldaan waxaa looga cabbiraa sidii inagu soo martay casharadeennii hore walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wa sultaanin mubiin halkaa markaynu maranay wa sultaanin mubiin jamalku futuuxaadka wuxuu ku tilmaamayaa suldaan marka lagu macneeyo bimacna alxuja waxaa xujada suldaan loo yidhi lianna saaxiba alxujati yaqharu saaxibahu kamaa yaqharu saaxibu sultati hayrah qofka suldaankee awoodda lih siduu hayrkii u muquuniyo ee uu uga xoog roonaado awood ahaan oo kale ayaa qofka xujada cad wataa qofka kale uga xoog roonaadaa xujo ahaan marka waa nooc xoog roonaansho iyo adkaansho marna dee waa bilxuja marna waa bilquwa marka xujada waxaa suldaan loogu magacaabay waa awood macnawi ah ood ruuxa ku muquuninayso ood kaga garhelayso marka shaydaan waxa uu yidhi calayhi lacaa'inullaah labada midna idinlamaan iman xujo aan idinku qanciyo iyo xoog aan idinku muquuniyo midna idinlamaan iman wamaa kaana imay ahaanin lii aniga calaykum korkiinna min sultaanin wax xujo iyo u xujo ah ama xoog ah oo labadiiba way soo gelayaan min sultaanin wax xoog ah ama wax xujayhi korkiinna iigumay sugnaan oo labada midna idinlamaan iman ilaa an dacawtukum inaan idiin yeedhay mooyaane waanuun idiin baaqay fastajabtum dabeed waadi aqbasheen lii anigoo waadi ajiibteen ee falaa taluumuunii aniga hay canaananina oo waxba hay eedaynina waluumuu anfusakum nafihiinna canaanta maa ana anigu ma ihi bimusrikikum idinka mid idiin gargaari kara wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimusrikhiya kuwa aniga ii gargaari kara innii anigu kafartu waan ka gaaloobay bimaa ashraktumuuni waxaad igula wadaajiseen alle min qablu hore maadu waa masdariye e sida jalaaliinkuba uu soo qadarayo ay biishraakikum iyaaya maca allah innii anigu kafartu waxaan ka gaaloobay bimaa ashraktumuuni ay biishraakikum iyaaya maca allah wadaajintiinnii aniga aad ila wadaajiseen alleh cibaadadiisa eed shariig igala dhigteen waan ka gaaloobay min qablu horena aad ila wadaajiseen markaan adduunyada joognay inna aldaalimiina kuwa daalimiinta allahum waxa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya laba midba waa noqon kartaa oo in hadalkani uu yahay kalaamullaahi ibtidaa'an biduuni xikaaya hadal alloo bilaabanayo oo aan ahayn kii shaydaankee laga xikaayoonayey ilan kii hore wuxuu ahaa kalaamullaahi calaa sabiili alxikaaya oo waxaa laynooga warbixinayay wuxuu odhan doono marka inay jumladan dambe ina adaalimiina lahum cadaabun aliim xikaayadii shaydaankee hore inaanay ahayne jumlo cusuboo bilaabanaysa oo kalaam ilaahay ibtidaa'an oo hor loo bilaabanaya oo xikaayadii hore aan la socon way bannaan tahay in tatimatu kalaami ibliis yacni hadalkii shaydaankee laga xikaayoonayey dhammaystirkiisii in laga dhigaana waa bannaanta marka kalaamullaahi ibtidaa'an iyo xikaayatan labadaba waa ku bannaanta in la yidhaha hadalkiisu kusii dhammaystiray ina aldaalimiina lahum cadaabun aliim alla waxa uu ihi wa udkhila waa la geliyey aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati camalladan wanaagsan jannaatin jannooyin baa la geliyey jannooyinka oo tajrii ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaalayihin kuwii ku waaraya fiiha jannooyinka biidni rabbihim rabbigood idankiisana ugu waaraya amarka alle iyo ogolaanshihiisa taxiyatuhum salaantooda ay iyagu isku salaamayaan mu'miniintu jannada dhexdeeda iyo ta lagu salaamayaaba fiihaa jannooyinkaa dhexdooda salaamun salaam weeyaan nabadgelyo waxay isku salaamayaan laguna salaamayaa waa salaamun calaykum nabadgelyadaa korkooda ahaatay weeyi waana tii mu'miniintu adduunka markay joogeen bay isku salaami jireen oo jalaaludiin asuyuudi waxaa odhanayaa taxiyatuhum fiiha min allaahi wa min almalaa'ikati wa fii maa baynahum salaamun saddexda jihaba salaamta ay isa salaamayaan iyagu iyo ta malaa'igtu ay salaamayso iyo ta alla u salaamayaa kulligoodba salaamun weeyaan salaan iyo nabadgelyo oo ta ilaahay waa salaamun siduu rabbi u yidhi salaamun qowlan min rabbi raxiim ta malaa'igtuna waa salaamun siduu rabbi u yidhi salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar iyadoo laga xikaayoonayo salaanta malaa'igta tooduna waa salaamun oo sida aayad danbe rabbi uu ku tilmaamay taxiyatuhum fiiha salaam alla waxa uu ihi alam tara ee alam taclam miyaanad ogeyn mukhaatabow ama aanad aragba kayfa sida daraba allaahu alla u caddeeyey mathala tusaale wax lagu qaato kelimatan ka bedelo kelmad siduu rabbi u caddeeyey kelmadda oo tayibatan wanaagsan kelmad wanaagsan siduu rabbi u caddeeyey miyaanad arag amase ogey ka shajaratin wahiya usoo qadar mubtado oo wahiya kelimadaa tayibadee wanaagsani ka shajaratin waa sidii geed oo kale geedda oo tayibatin wanaagsan geedda wanaagsan oo asluhaa jiriddeedu haabitun dhulka ay ku sugantaho jiriddeed iyo xididkeedu dhulka hoos ugu arooray oo jirid iyo xidid adag ugu sugan dhulka dhexdiisa ugu sugan yahay asluhaa jiriddeedu haabitun mid sugan ay tahay oo dhulka xididkeedu ku arooray wa farcuhaa laamaheeduna fi samaa xagga sare ay ku sugan yihiin oo laamihii ka farcamayna xagga sare iyo cirka ay isku shareereen jiriddeeda iyo waxa weeyaan xididkeeduna dhulka ku arooro uu ku sugan yahay geeddaasoo tu'tii siinaysa ukulahaa midhaheeda ay saaxiibahaa saaxiibkeedii beertay siinaysa waa mafcuulka labaad ee tuuti oo loo soo qadaraya e kulla xiinin wakhti walba siinaysa biidni rabbihaa rabbigeed ogolaanshihiisana ku siinaysa wayadribu allaah ilaahay waa caddaynayaa alamhaala tusaalayaasha linnaas dadku u caddaynayaa lacallahum yatadakkaruuna likay yatadakkaruu si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan wa mathalu kelimatin kelmad tusaalaheeduna waxa weeye kelimadaasoo khabiisatin xun kelimadaa xun oo ka shajaratin geed la mid ah geeddaasoo khabiisatin xun ama khabar ka dhig ka shajarada oo wa mathalu kelimatin kelima tusaalaheedu waxa weeye kelimada oo khabiisatin xuni ka shajaratin halkaa khabar ka rid geed oo kale weeye geedda oo khabiisatin xun geeddaa xun oo ujtusat laga fujiyey min fowqi alardi arlada korkeeda laga fujiyo kor waxa weeyaan looga siibay geeddaa xun ee arlada korkeeda laga siibay oo maa lahaa aanu u sugnaanin min qaraarin wax sugnaansho ah yacnii dhul ay ku sugantahoo xidid ay ku taagan tahay aan lahayn labadan masal waa laba masal oo loo soo kala qaatay kelimatu tawxiid kelmadda tawxiidkaee laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam iyo khayr lagu hadloo dhan iyo kelimada kufriga iyo shirkiga iyo shar iyo xumaan lagu hadloo dhan labadaa tusaalaa waxaa lagu kala tusaaleeyey geeddaa wanaagsan ee hore iyo geeddan xun ee dambe oo jalaaluddiin asuyuuti waxa uu odhanayaa marka uu geedda horee wanaagsan waxa lagu masalay tilmaamayo kadalika kalimatu liimaani haabitatun fii qalbi almu'min waxa uu odhanayaa sidaa geeddaa wanaagsan jiriddeedu dhulka ugu sugan tahay oo kale ayaa kelimada iimaankee tawxiidkuna ugu sugan tahay ruuxa muuminkaa qalbigiisa oo wax si fudud looga goyn kara aanay ahayne qalbigiisa ay degtay kelimatu tawxiid wa camaluhu yascadu ila asamaa camalkiisuna xagga sare iyo samaawaadka ayuu korayaa oo waa la koryeelayaa ilayhi yascadu alkalimu alayibu walcamalu saalixu yarfacu wa yanaaluhu barakatuhu wa hawaabuhu fii kulli waqtin camalkiisaa wanaagsan ee samada loo koryeelayo barakadiisa iyo abaalmarintiisa wanaagsan ee ka dhalataana mar walba way soo gaadhaysaa oo dheeftiyo wanaagga ka dhasha midhaheeda waa guranayaa marka kelimatu tawxiid waxaa loogu shabahay geedda wanaagsan ee jiriddeedu dhulka ku sugnaatay waayo kelimada tawxiidkaa qalbiga mu'minka ku xididaysatoo ku sugnaatay waxaa loo yidhi wa farcuhaa fi samaa laamaheeduna xagga sare ayaa waxa weeyaan ay ku sugnaadeen kelimadaa tawxiidka midhaha ka dhasho acmaasha wanaagsanihii xagga sare samadaa loo koryeelayaa waxaa loo yidhi tu'tii ukulahaa kulla xiinin biidni rabbiha geeddaa wanaagsani midhaheeda mar walba saaxiibkeeda waa siinaysaa ruuxa muuminka ana tawxiidka uu ku toosnaaday iyo camalka saalixee uu sameeyey barakadiyo abaalmarinta ka dhalataa mar walba dheefteeda wuu dheefsanayaa oo midhaheeda waa guranayaa oo kama maqna waxa uu sheekhu yidhi suyuudi calayhi raxmatullah wa kadalika kelimatu lkufri geeddan xun ee sal iyo xidid ay ku taagantahay aan lahayn ee markii horeba dhulka la duldhigay kadibna aayaruun laga soo rujiyeen meel hooseba loo doonin sugnaansho iyo xidid ay ku taagan tahayna aan lahayn geeddaa xun waxaa la mid ah kelimada kufriga iyo gaalnimada oo laa habaata laha sugnaansho ma leh walaa farca walaa baraka furuuc ka farcamtay iyo laamo ka baxay iyo barako iyo wanaag ka soo noqonaya midna ma leh oo gaalnimo ruuxii galay cuquubo iyo cadaab unbaa waxa weeyaan ka dhalanaysa laakiin dheef kale dhaxalsiin mayso oo ka heli maayo marka khulaasadu waxa weeye kelimadii tawxiidka iyo sugnaanshaheeda qalbiga mu'min iyo camalka wanaagsan ee ka dhalanaya ee la koryeelayo iyo barakada kaga soo noqonaysa iyo abaalmarinta wanaagsan ee uu ka helaya mar walba waxaa lagu masalay geeddaa wanaagsan ee geedtimireedka lagu tilmaamay ee midhaha iyo dheefta badan leh ee xididkeeduna dhulka ku arooray jirid adag laamaheeduna xagga sare ay ku shareeran yihiina ay sarreeyaan gaalnimadii iyo xumihii oo dhanna waxaa masal iyo tusaale looga dhigay geeddaa xun ee jirid ay ku taagantahayna aan lahayn meel ay ku sugantahayna aan lahayn aayar dhulka korkiisa laga rujiyey waayo gaalnimadu waa sidaa oo wax sugnaanaya oo jirid adag iyo lugo adag ku taagan ma aha waa baatil baaba-ayoo zuulaya oo aan sugnaanayn xaqana aan is hortaagi karay alla waxau ihi yuhabitu allaahu ilaahay waxa uu ku sugayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli hadalkii athaabiti ee sugnaa filxayaati dunyaa noloshatan adduunyada qowlka sugan iyo hadalka xaqee sugan buu ku sugayaa rabbi oo waafajinayaa wa fil aakhirati aakhiro dhexdeedana hadalkaa xaqee sugan ayaa mu'miniinta alla ku sugayaa wa yudilu allaahu ilaahay waa hadlaynayaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ah oo jawaabta xaqa ah waa la seejinayaa ee lagu sugi maayo wayafcalu allaahu ilaahay waxa uu samaynayaa maa yashaa wax alla waxa uu doono aayaddani waa aayaadka tilmaama su-aasha qabriga iyo cadaabulqabriga laga deliishado in ruuxu markuu dhinto qabrigii su-aali u taallo waxa uu ku jawaabo wixii ka yimaadana abaalmarintiisa ama cuquubadiisu ay ka dhalanayso oo axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam ee saxiix ay ku sugan tahay in qofka marka uu dhinto ee la aaso ee ciidda lagu rogee laga dareero laba malag inay u imanayaan su-aalo saddexna la weydiinayo man rabbuka waman nebiyuka wamaa diinuk rabbigaa waa ayo nebigaagu waa ayo diintaadu maxay ahayd markaa ruuxii muuminka ahaa waxaa lagu sugayaa jawaabtii xaqa ahayd ee sawaabka ahayd oo waxaa odhanayaa rabbi allah wa nabiyi muxamed wa diini lislaam laakiin gaalkii ama daalimkii jawaabta xaqa ah waa la seejinayaa oo wuxuu odhanayaa haa haah laa adri afkau kala qaadayaa oo anigu dadkoo wax maqlay un baan maqli jiro waan ka daba odhan jiray laakiin waxba garan maayo ayuu odhanayaa marka yuhabitu llaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti qowlu thaabidkuna waa kelimadii towxiidka iyo shahaadateynki iyo jawaabtii xaqa ahayd baa lagu sugayaa oo adduunyada intuu joogay dee towxiidkiiyo xaqa ilaahay baa waafajiye oo ku sugay aakhirana waa lagu sugayaa oo guriga ugu soo horeeya guryaha aakhira awalu mansilin min manaasili alaakhira oo qabriga ah marka la dhigo ee la imtixaamo jawaabtii xaq ahayd baa muuminka lagu sugayaa wa yudilu llaahu haalimiin haalimiintase waa laga hadlaynayaa oo lagu hanoonin maayo oo la waafajin maayo wa yafcalu llaahu maa yashaa axaadiis fara badanna waa ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka baraa ibnu caazib inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa su'ila almuslimu idaa su'ila fi lqabri yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah fadalika qowluhu tacaala yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira waxauu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa muslimka ah marka uu dhinto ee qabriga la dhigo waa lagu su'aalayaa su'aal baa la weydiinayaa markaa la su'aalana waxa uu ku jawaabayaa macnaha wuxuu qirayaa ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane nebi muxamedna uu yahay rasuulkii uu rabbi u soo diray diinta islaamkuna diintii xaqa ay ahayd yacni shahaadataynkii iyo xaqii ayuu qirayaa oo lagu sugayaa allah waxau idhi alam tara ee alam taclam miyaanad ogeyn amase arag ila aladiina kuwii badeluu bedelay nicmat allaah ilaahay nicmadiisa kuwa beddelay ee kufraa gaalnimo ku doorsaday ama ku beddelay oo wa axalluu dejiyey qowmahum qowmkoodiina daaral bawaari halaagga daartiisii dejiyey ka beddeloo jahanname jahannamo dejiyey ilan daarulbawaarku waa jahanname ama daarulbawaarku jahannamo jahannamo ah oo markaa waa waa lagu bayaaminayaa daarulbawaarka wa axalluu dejiyey qowmahum qowmkoodana daaral bawaari halaagga daartiisa dejiyey oo jahannama jahannamo ah yaslowna xaal ay gelayaan haa jahannamo ama ku gubanayaan ama yaslowna haa jahannamo way gelayaan ama waa ku gubanayaan wa bi'sa waxa xumaaday alqaraaru ay ilmaqaru oo qaraar master bimacna almaqar waa makaanulqaraar makaanu sugnaanshihii marka wa bi'sa waxa u xumaaday alqaraaru ay ilmaqaru meel lagu sugnaadana waxa ugu xumaatay ay hiya jahannama ciyaadan billaah nicmat allaah ama waa bimacna alincaam oo incaam allaah nicmayntii ilaahay u nicmeeyey ayay ku beddelayaan gaalnimo oo dee ilaahay khayrkii iyo wanaaggii uu u soo rogay oo rasuulku ugu horreeyay nebi maxamed oo loo soo diray sala allahu calayhi wasalam iyo towxiidkii khayrkuu ugu baaqayey iyo nicmooyinka kale adduunya lagu galladaysay korkooda marka ama bimacna almuncami bihi oo waxa loogu nicmeeyey laftiisaa nicmada ku dhacaysa wixii loogu nicmeeyey ama nicmayntii oo bimacna alincaam ah labadabana waxaa looga jeedaa uun wixii alle korkooda ku galladaystae uu u galay may garane way ka gaaloobeen oo halkay ka rumayn lahaayeen bay beeniyeen nebigii loo diray ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam diintiisiina waa diideen oo waa dafireen allah waxau idhi wa jacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle andaadan kuwo ay barbar dhigayaan oy la simayaan maxay sidaa u sameeyeen liyudiluu si ay dadka uga hadleeyaan can sabiilihi ilaahay jidkiisa qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow tamatacuu iska raaxaysta waa maalme eh waayo fa inna masiirakum waayo noqodkiinnu wuxuu ahaaduun ila annaar naarta xaggeeda oo halkaad u noqonaysaan iyo guntiyo gebagabadu waa un naarta jahannama sulaymaan aljamal futuuxaatulilaahiyaha wuxuu ka odhanayaa liyudiluu can sabiilihi marka uu fasiraayo horta liyudiluu iyo liyadiluuba waa la akhriyo liyadiluu waa min adalaal oo si ay uga lumaan iyagu liyudiluuna waa min alidlaal oo waa rubaaciyo si ay wax u lumiyaan labadaba waa la akhriyay yudilu iyo yadilu oo dalla iyo adalle ka kala yimid marka labada kii la yidhaahdaba jamalku waxau odhanayaa futuuxaadka markuu aayaddaa fasiraayo liyudiluu walayse adalaalu waalidlaalu gharadahum min itikhaadi alandaad hallowga ay hallaabeen iyo hallayntay wax hallaynayaan ma ahaa nin ujeedda yacni ma ahaa nin hallowgaa iyo hallayntu ujeeddada ay ka lahaayeen inay waxa weeyaan andaad samaystaan oo ilaahay ay cid kale u ba- la barbardhigaan oy la simaan ujeeddaday ka lahaayeen ma aha inay hallaabaan ama waxalleeyaan laakiin lamaa kaana natiijatahu jucila kalgharadi laakiin waxa uu yidhi habowgan iyo hallayntani hallowga iyo hallayntu markuu noqday natiijadii ka dhalatay min itikhaadi alandaad inay andaad samaystaan natiijadii ka dhalatay markay noqotay inay iyagii ku hallaabeen waxna ku halleeyeen baa laga yeelay kal qaradi sidii waxay ujeeddadooda ay u samaysanayeenba ay taa ahayd oo kale xaasilka wuxuu u jeedaa un laamtani laamu tacliil ma aha oo ujeeddaday andaadda u samaysanayeen ku hallaaba waxna ku halleeya may ahayn cilladoodu laakiin laamtana allaamu alcaaqiba wasayruura laamtii caaqibada cidhibta dambe iyo waxa shaygu ku dambayn doono tilmaamaysay weeyaan laamtani ee laamu tacliil ma aha muraadkuna waxa weeyi markay andaadaas samaysteen baa masiirka iyo cidhibtoodii dambe waxay ku dambaysay dee inay hallaabaan waxna halleeyaan ilaan farqi baa u dhexeeya in la yidhaha shayganba waxa loo sameeyey si ay sidan u noqdaan iyo in la yidhaha maye qaradkoogu marka hore sidan ma ahayne cidhibtoodaa ku dambaysay waayo iyagu dee naftooda uma qirsanaba inay habowsan yihiin waxbay isu haystaan kuwa hanuunsanoo hagaagsan qul licibaadiya aladiina aamanuu yuqiimu salaah qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow licibaadiya addoommadayda waa alcubuudiya alkhaasa waa addoommadii gaarka ahaa ee ilaahay u hoggaansamee caabuday ee ka cabsooday ee cubuudiyadii caamka ahaydee dee uunkao dhan alla uu abuurey addoommada ay u ahaayeen tii caamka ahayd mahe waa tii khaaska ahayd addoommada gaarka ah ee rabbi caabudee ka cabsooday qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow licibaadiya addoommadayda aladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyey yuqiimuu liyuqiimuu ha oogaane waxaad ku tidhaahdaa liyuqiimuu ha oogeen asalaata salaada oo wayunfiquu ha bixiyaan mimaa kii waxa ka bixiyaan rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay oo markaa laamul amar loo soo qadaro ficilka jasminayo liyuqiimuu ha oogaan ama waxaad soo qadartaa ficil amar yuqiimuu ay jawaab u tahay jawaabu dalab oo waxaad ku tidhaahdaa licibaadiya addoommadayda aladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyey aqiimuu ku dheh ooga yuqiimuu markaa ha oogaana asalaata salaaddii ha oogaan oo wayunfiquu ha bixiyaan mimaa kii waxa ka bixiyaan rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay siraa hoos waxa uga bixiyaan iyo wacalaaniyatan korba min qabli an yaatiya intaanu u iman yowmun maalin intaanu iman yowmka oo laa baycun iib waxa weeyaan fiihi dhexdiisa aan u ahaanin walaa khilaalun saaxiibtinimo wax ku taraysaana aanay dhexdiisa ahaanin yacnii intaanu iman maalinta qiyaame ee wax laysku iibsado oo laysku furto iyo saaxiibtinimo wax tartam midna aanay jirin maalintaasi intaanay iman ka hor wanaaggan iyo acmaashan saalixa a sameeya ku dheh allaahu alla alladii waa allaha khalaqa abuuray asamaawaati samooyinkiiyo walarda dhulalka oo wa anzala ka soo dejiyey min asamaa'i xagga sare maa anbiyo had iyo jeer waxaynu u nidhaahnaa marka roobka iyo matarka iyo maaga aynu ka warramayno min asamaa'i samada waxaynaanu odhana xagga sare ama daruuraha u nidhaahnaa waayo roobku kama soo doo dee toddobada samee kala sarreeya ee waxa uu ka soo degaa daruuraha daruuruhuna samaawaadka toddobada adde way ka sokeeyaan oo wasaxaabi almusakhari bayna asamaa'i waalard cirkiiyo dhulkay u dhexeeyaan laakiin luqada carabiga ee qur'aanka kariimkii ku soo degay wax kastoo sarreeyaa sama laydhaa xataa saqafka gurigana dhaho waqad yusamaa samaa'an kullu murtaficin wa inama alfadlu xaysu shamsu waalqamaru waa kii shaacirkuna lahaa markaa waa ansalo waxa uu ka soo dejiyey rabbi min asamaa xagga sare ee daruuraha maa anbiyuu ka soo dejiyey oo fa akhraja dabeed waxa uu rabbi ku soo bixiyey bihi biyaha uu daruuraha ka soo dejiyey min athamaraati ay shay-an min athamaraat wax midhihii ka mida alla ku soo bixiyey wax walba maahee wax thamaraadkii ka mida ayaa biyaha lagu soo bixiyey maxaa loogu soo bixiyey risqan waa mafcuulu liajlihi risqan liajli risqin arsaaqid la arsaaqayo darteed lakum idinka laydinku arsaaqayo wasahara waa sakhiray rabbi lakum idinka wuu idiin sakhiray alfulka doonyaha litajriya si ay u socoto fi lbaxri ee cala albaxri badda korkeeda si ay ugu socoto biamrihi amarkiisa iyo ogolaanshihiisa wasakhara waa idiin sakhiray rabbi lakum idinka alanhaara webiyadana rabbi waa idiin sakhiro waa idiin leyliyey wasahara waa idin sakhiri rabbi lakum idinka ashamsa cadeeda iyo walqamara dayaxaba daa'ibayni xaale ayhiin kuwa daa'imoo joogtaa ilaa intay saacadda qiyaamo ka dhacayso oo kol hadday saacaddu dhacdo dee waxa weeyaan noorkii iyo iftiinkaba waa laga qaadi oo waa la kulmin oo dee kownkao dhamme waa baaba'aya laakiin inta wakhtigaa laga gaadhayo way daa'imayaan oo waa joogayaan wasakhara waa sakhira rabbi lakum idinka wuxuu idiin sakhiray alleyla habeenkiiyo wanahaara maalintaba wa aataakum waxaa lou idin siiyey min kulli maa sa'altumuuhu ay shay-an waxbuu idin siiyey rabbi shayga oo min kulli maa shay dhammaantii ka mid a kaasoo sa'altumuuhu rabbi aa weydiisateen wax alle waxaa weydiisateen wax ka mid a ayaa alla idin siiyey wain tacudduu haddii aad tirisaan nicmat allaah ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan oo tiro ugu dhaqaaqdaan laa tuxsuuhaa ma koobi karaysaan oo koobi maysaan tiro ku koobi maysaan inna alinsaana insaankii la daluumun waa dulmi badane kafaarun gaalnimo badan waana insaanku sida uu badan yahay laakiin mu'minka toosan ee muwaxidkiihi isagu daluumun kafaar ma aha ee waa shakuur waxa weeyaan shakuurun sabuur weeyi halkanna rabbi wuxuu ku tilmaamay nicmooyinkiisa haddii tiro loogu dhaqaaqo marnaba inaan la koobi karayn waxay tilmaamaysaa farabadnaanta nicamka rabbi korkeenna ku galladaysay diin iyo duunyaba nicmat allaahina waa mufradun mudaafun limacrifatin fayacum jamiica anicam addiiniyati waddunyawiya daahiratan kaanat aw baatina nicmat allahna waa mufrad macrifo loo idaafeeyey oo wuxuu caam yeelayaa ama koobsanayaa nicmo dhammaanteed diin iyo duunyaba tu muuqatiyo tu qarsoonba haddaba haddii nicmooyinka ilaahay sidaa u fara badan yihiin waajibku wuxuu ahaa insaanku inuu kala hortaguu ku qaabilo shukri naq iyo inuu ka garaabo oo uu garto oo rabbigii uu ku caabudo uunu ku caasiin laakiin nicmadaa faraha badan markii insaanka la siiyey insaankii wuxuu u batay la daluumun kafaar inta muuminiinta ah mooyaane dulmi badane dafiraad badan oo gaalnimo badan oo ka gaaloobaya oo dafiraya wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala korkiisa uu ku galaday sida uu galay aayadda kale ay aayaddan isa shabahaan ay ku kala duwan yihiinuun gebagabada markii alla uu yidhi wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha waxaa lagu gebagabeeyey ina allaha la gafuurun raxiim ilaahay waa mid dembi dhaafis badan oo addoommadiisa u naxariis badan labada aayadood labadaba waxaa lagu tilmaamay ilaahay nicmooyin fara badan oon la koobi karayn inuu addoommadiisa ku galladaystay laakiin midna waxaa lagu gebagabeeyey habdhaqanka xun ee addoonku ilaahay uu kula dhaqmaye nicmada uu kaga jawaabayo oo ina alinsaana la daluumun kafaar waa dabeecadda xun ee insaanka ee gaalnimada badan iyo dulmiga badan waxa weeyaan uu ku samaynayo midna waxaa lagu gebagabeeyey ilaaha nicmooyinka intaa leeg addoommadiisa u galay ee ku galladaystay addoommadiisa siduu ula dhaqmo oo ina allaha la gafuurun raxiim waa mid dembi dhaafis badan oo naxariis badan waayo nicmooyinka sidaa u faraha badan leh ee haddana aan waxa weeyaan laga mahadnaqayn ee laga gaaloobayo haddaan makfirada iyo raxmadda fara yacni raxmadda rabbi haddaanay farabadnayn makfirada iyo raxmadda rabbi dee dadka lama arkeen ee ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka argoosan lahaa oo dee waa cadaabi lahaa cuquubo caajilana waa ku soo dejin lahaa laakiin iyagoo nicmadiisii uu mar walba ku galladaysanayo iyaguna mar walba ay ka gaaloobayaan haddana waxay ugu sii raaxaysanayaan waayo ina allaha la gafuurun raxiim cadaabka kuma soo dadejinayo ee dib buu ugu dhigayaa maalin dambe oo la magacaabay waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada albalada aamina halkanna waa munaajaadkii iyo tadarucii iyo ducooyinkii nebi ibraahim ilaahay uu ka baryey oo tusaale inoogu sugan yahay inaynu kaga dayanno oo ducada aynu farabadinno waayo wax kastoo cuslaaday ilaahay kuma cuslee waxaa rabbi lagaga helaa duco iyo tadaruc iyo in laysu dhuldhigoo laysku dhiibo oo in badan gacmaha loo taago wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haadaakani albalada ee beledka ah waa maka eh waddankan iyo beledkan allahayow ka yeel aamina mid nabada oo lagu nabadgalo ay daa amnin wajnubnii allahayow iga dheeree aniga iyo wa baniya inamadaydaba an nacbuda inaanu caabudno al asnaama sanamyada allahayow naga dheeree oo ha noo dhoweyn allahu akbar halkan waxaynu dareemaynaa towxiidku qiimaha uu leeyahay iyo sida uu muhiimka u yahay iyo cabsida qofku inuu gaalnimo iyo shirki ka baqaa siday muhiim u tahay innaka dadka maanta nooli qofku waa isdhigto waa is-aamini gaalnimo iyo shirki baad geli kartaaba isma leh waxaad moodaa damaanad in la siiyo garantiinkaa u haysto gaalnimo nin gelayaba aanu dib dambaysa u ahay nebi ibraahim oo imaamkii a'immada iyo hormoodkii abulambiyaa ah kii towxiidka imaamka ku ahaa inna ibraahiima kaana umma hormoodkiiyo hoggaanka ku ahaa hoggaanka diineed ambiyadoo dhan aabbahood ahaa ayaa waxa uu ilaahay baryayaa oo uu leeyahay ilaahayow anigiyo inamadayda naga badbaadi inaanu sanam caabudno balka war adiga waxaa laga yaabaa inaad yaro qariibsato inaad tahay ilaahow aanan sanam caabudin oo ta oo seenu caabudaa oo qalbigaaga ma gacantaadu ku jira miyaanay suurtagal ahayn inaad kaba siibato waxaad ku sugan tahay ood raadkaaga dib u qaaddo ama aad ridowdo soo wax suurtagala maaha oo iminka imisaynu maqallaa baraha bulshada kuwo islaam lagu yaqaanay ole waanu gaalownay soo ma badna markaa dee diintu wax damaanad sheebadda kuugu jirta maahee waa wax u baahan mar walba inaad u cabsooto diintaadood ilaahay ka barido inuu kugu sugo oo aanad ka zuulin walidaalika nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ducooyinkiisa ugu badan maxaa ka mid ahaa allaahuma yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik ilaaha qalbiyada gedgediye bedbedelow qalbigayga diintaada ku sug anas waa kii lahaa yaa rasuul allah aamanaa bika wa bimaa ji'ta bih waanu rumaynay adiga waanu ku rumaynay iyo waxaad noola timidba eh hal takhaafu calayna miyaad noo baqaysaa qaala nacam wuxuu yidhi haa waayo ina alquluuba bayna usbacayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa waayo quluubtu waxay ku dhex jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah oo siduu doona alla u duwaa siduu doonuu u bedelaa xadiidkii nebigana sala allahu calayhi wasalam waa kii tilmaamaya fitanka aakhiru zamaanka yacni qofku inuu waa beriisanayo yusbixu rajulu mu'minan wa yumsi kaafiran wayumsi muminan wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradi min addunya wuxuu waa beriisanayaa isagoo muslim ah gabalkuna wuxuu dhacaya isagoo gaaloobay wuxuu gabal dhacsanayaa isagoo mumina waaguna wuxuu berayaa isagoo gaaloobay diintiisa dheef adduunyo oo liidata ayuu dhaafsanaya uu siisanaya markaa qof damaanad haystaa inaguma jire e waa inaad u baqda naftaada oo towxiidkiiyo caqiidada saxda aad ku dadaasho ibraahim ataymi ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi waman ya'manu lbalaa'a bacda ibraahiim tolow yaa imtixaan iyo in la ibtileeyo ka aamin noqon karoo isdhigan kara nebi ibraahim dabadii haddii nebi ibraahim yahay kaa naftiisa u baqaya eele allow iga badbaadiya inaan sanam caabudo talow wuxuu yidhi ibraahim dabadii yaa odhan anigu waan isubaa oo aamin noqonaya oo isdhiganaya laa axad idan ruuxu naftiisa inuu u baqo oo ilaahay weydiistay inuu diinta ku sugo waajib weeyi oo towxiidka ku dadaalo oo shirkiyaadka iska ilaaliyo yacnii si sibiqa waaya inaanu kugu soo gelin shirkigu rabbi yaa rabbi rabbigayow baa u yidhi ibraahim isagoo ducadiisii wata innahunna asnaamtaasi adlalna waxay haleeyeen kaiiran in badanoo min annaasi dadka ka mid ah faman tabicanii ruuxa i raaca ee towxiidka iyo xaqaa igaga dayda fa innahu isagu minii anuu iga mid yahay waa ahlu diinkayga iyo dadkaanu tolka dhabta an nahay waayo tolnimada rasmigii waa ta diinta inahu laysa min ahlik inahu camalun hayru saalix waman casaanii ruuxay caasiyana ee ka baydha towxiidka iyo xaqaana fa innaka adigu hafuurun kii dembi dhaafis badan baa tahy raxiimun ee addoommadiisa u naxariista jalaaludiin asuyuudi waxau odhanaya hada qabla cilmihi annahu tacaala laa yakfiru shirka waxay ahayd taasi intaan ibraahim loo waxyoon ama aanu ogaanin inaan ilaahay shirkiga dhaafayn ila ilaahay isagoo hafuuru raxiim ah haddana in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa nabiguna sala allahu calayhi wasalam intuu akhriyey hadalka nebi ibraahim rabbi inahunna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim iyo hadalkii nebi ciise in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim labadaa hadal ee allah kaga xikaayooday kalaamu ibraahiima wa ciisa intuu rasuulku akhriyey oo uu ku soo halqabsaday ayaa fa rafaca yaday labadiisa gacmood nebigu intuu kor u taagay ayaa waxau ihi allaahumma ummatii ummatii ummatii ilaahayow ummadayda ilaahayow ummadayda u naxariiso oo khayrkiiyo wanaagga waafaji wa bakaa waa ooyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa qaala lahu tacaala yaa jibriil ilaahay waxa uu ku yidhi jibriil jibriilow idhab ilaa muxamadin warabuka aclamu fasalhu maa yubkiik wuxuu yidhi jibriilow nebi muxamed u tag ilaahayna waa og yahay waxa ka oohinaye oo kama qarsoonay waxa uu ku yidhi waxaad soo weydiisaa maxaa kaa oohinaya nebi muxamedow fa ataahu jibriilu fasa'alahu jibriil waa u yimid oo waa weydiiye wuxu yidhi nebi maxamedow waxaan kaa oohinaya waa maxay faahbarahu rasuulu llaahi bimaa qaala rasuulku wuxuu u sheegay jibriil wixii uu yidhi allaahumma ummatii ummatii ummatii intii buu rasuulku u sheegay jibriil faqaala allaahu lijibriila ilaahay markaa jibriil waxa uu ku soo yidhi idhab ilaa muxamadin nebi moxamed oradoo ku noqo u tag faqul waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uk nebi moxamedow waanu kugu raali gelinaynaa arrinka ummadaada oo wax ku xumeeyo oo ku dhibo kaa tusi mayno taa ku dheh walasawfa yucطiika rabbuka fatardaa marka waxaa lagu niyadiisa lagu qaboojiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam in ilaahay tabaaraka wa tacaala raali gelin doono oo aanu dib u qoomamoon doonin jibriil waxa uu yidhi nebi ibraahim isagoo ducadiisii sii wata rabbanaa rabbigayow innii anigu askantu waxaan dejiyey min duriyatii ubadkaygii qaarkood waxaan dejiyey mintu waa tabciidiye eh biwaadin tog baan dejiyey toggaasoo gayri dii zarcin zarac iyo beer mid u saaxiiba aan ahayn waa mandiqada maka oo dee aanay waxbaba ka bixin cinda beytika gurigaaga agtiisii ayaan dejiyey allahayow ubadkaygii qaar ka mid a beydkaagii almuxarami la xarimay ee la xurmeeyey ee xurmada lahaa markan uu nebi ibraahim sidan leeyahay beydkuna ma dhisna oo nebi ibraahim iyo inankiisa ismaaciil baa markuu taabaguluu dee koree weynaado markaa wuu yaraa oo isagiiyo haajara ayaa intuu shaam kas keenay waxa weeyaan u soo raray halkaa maka eh dee isna waabuu yaraa welina beydka lama dhisin markaa beydkii markaa ma dhisna kadib baa isagiiyo inankiisa ismaaciil markuu weynaado ay dhisi doonaan waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu makino markaa ma aha beled jira iyo degaan cidi degan tahay waa haariban meelaan cidi deganayn oo bannaan cidlaa oon waxba ka bixin marka culimmadu waxay yidhaahdeen haadal balada waxaa beled looga cabirayaa iyadoon weli beled la degaba noqon cinda beytika wuxuu uga cabirayaa isagoon weli beydkii binaynba oo aan dhisinba waa biictibaari maa sayaulu ilayh waa waxa uu noqon doono ayuu cabiray oo beled camiran baa maki noqon doontaa oo beydkan waa la dhisi doonaa waxa uu noqon doono ayuu cabiray biictibaari maa sayaulu ilayh waxa uu yihi rabbanaa rabbiga yow liyuqiimuu waxaad ku tacalluqisaa askantu ubadkaygii qaar ka mida dee ubadkii oo dhanna maahay ismaaciil iyo hooyadii haajaray ahayd saasaa min loo adeegsaday markaa liyuqiimuuda askantuda ku tacalluqiyo waxaan u dejiyey halkaa liyuqiimuu liajli an yuqiimuu inay oogaan darteed baan halkaa u dejiyey asalaata salaaddii ay oogaan ee fajcal allahayow ka yeel af-idatan qalbiyo oo min annaasi dadka ka mid a tahwii mid u soo hoobato oo u soo hilowda ilayhim iyagoo jeclaata allahayow ka yeel oo warsuquhum kana arsaaq allahayow min athamaraati ay shay-an min athamaraat wax midhaha ka midana allahayow ku arsaaq lacallahum yashkuruuna likay yashkuruu si ay kuugu mahadnaqaan halkan jalaaleynku waxa uu soo qaadanayaa hadal ibnu cabbaas uu yidhi low qaala af'idata annaas laxannat ilayhi faarisu waaruumu waannaasu kulluhum halka uu ibraahim ka yidhi af'idatan min annaasi qalbiyo ka mida dadka ileen waa dadka barhkooduna waa intii mu'miniinta ahayd halkaa af'idatan min annaas minta tabciidiyadaa uu geliyey hadduu idlaaqi lahaayoo caam ka dhigi lahaa af'idata annaas wuxuu yihi reer furus iyo reer ruum iyo dadka oo dhan way u soo hiloobi lahaayeenoo meel la kala maro lama heleen mujaahid oo maka joogayna waxa uu yidhi low qaala af'idata annaas la zuuximtum hadduu odhan lahaa nebi ibraahim ducadiisu waa mustajaabe markuu ducaynayey af'idata annaas dadka qalbiyadoodoo dhan oo min aanu adeegsan lahayn waa laydinku cidhiidhi lahaa maka oo idinmay deeqdeen marka waa xikmad ilaahayo carabkiisa waxaa la waafajiyo ku dareertay af-idatan min annaas oo ku dhacaysa intii mu'miniinta ahayd arrintaasi waa arrin mujarabaho ruux mu'mina oo tegay ama aan tegin oon halkaa u hiloobayn oo qalbigiisu aan u hoobanayn oon u xiisoonayni ma jiro ruuxu tacabka ugu badan ee xajka yowma alxaji alakbar isagoo acmaashii soo sameeyey oo rafaad iyo tacab iyo daal iyo socod u dhammaaday ayuunbaa haddana markuu sidaa acmaasha uga faaruqo iminka yaa kugu celiyo odhanaya waa iimaanka iyo arrintaa ilaahay tabaaraka wa tacaala mu'miniinta uu waafajiyey iyo ducadii nebi ibraahim oo loo aqbalay oo caalamka mu'miniintu meel ay joogaanba uga soo hiloobayaan ay ku soo hiranayaan qalbigooduna ku soo hoobanayo midhihiina waa laga arsaaqo maka haddaad tagto iyadoon midho ka bixin haba yaraatee adduunka midho ka baxa oo aan haddana maka oolini ma jiro iyaduna dee waa xikmad ilaahayo wax allo wixii adduunka ka baxaya halkaa la keenay yujbaa ilayhi tamaraatu kulli shay ammaanna ilaahay waa ku siiyey wax allo waxa adduunka midho ka baxana halkaasaa loogu keenaa waa ducadii nebi ibraahim oo alla wuu ka ajiibay rabbanaa rabbigayow inaka adigu taclamu waad ogtahay maa nukfii waxaanu qarinanno iyo wamaa nuclinu waxaanu muujisanannaba wamaa yakhfaa kama qarsoona cala allaahi alle korkiisa min shayin ay shay-un waxbaba fil ardi dhulka dhexdiisa waxba kagama qarsoona walaa fi samaa samooyinka dhexdoodana waxba kagama qarsoona rabbi min shay waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum min markay gashana cumuumkay nas ku taho waa litansiis alcumuum baa la yidhaha marka horeba nakiro nafyi dhacday iyadoo cumuum faa'iideynaysay ayaa min hadday gashana ay nas ku noqonaysaa mid ku cad cumuumka alxamdu mahadi lilaahi alla ayay u sugnaatay ayaa ibraahim uu yidhi alladii allihii wahaba ii hibeeye lii aniga calalkibari maca alkibari weynida la jirkeeda anigoo da-a allihii i siiyey ee ii hibeeyey ayaa mahad leh ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq oo isagoo da' weyn ayaa u dhalay oo ismaaciilna haajaraa u dhashay isxaaqna waxa weeyaan saara inna rabbii rabbigay la samiicu ducaa waa ducada mid maqlid badan bimacnaa mujiibu ducaa waa samaacii gaarka ahaayo ilaahay waa mid maqli og oo had iyo jeer addoommadiisa ka aqbali og ducadiiyo ijaaba yacni waxa weeyaan baryada rabbi rabbigayow ijcalnii waxaad iga yeeshaa muqiima asalaah salaada mid ooga allahayow iga yeel aniga iyo wa min duriyatii tafiirtaydiiyo ubadkayga wax ka mid a muxuu yidhi aniga iyo tafiirtaydii wax ka mid oo u caam yeeli waaye ee u odhan waaye wa duriyatii wuxuu min ula yimid wa min duriyatii liiclaami illaahi lahu anna minhum kufaaran see jalaaleyn kuba uu tilmaamayo waayo dee allaah baa ogeysiiyo oo u sheegay ubadkiisu inaanay wada islaamayna gaalo ay yeelanayaan dee cidda loo ducaynayaana waa cid ee salaad oogeysaana waa uun ciddii mu'miniinee gaaladu dee salaad oogi maayaan midda kale waxa uu xasuusan yahay hadalkii hore loogu qabsadee loogu diido waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun qaala inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wa min duriyatii qaala laa yanaalu cahdi adaalimiin markii ilaahay nebi ibraahim ku jarribay kelimaad ee lagu imtixaamay ee imtixaankii uu ka soo baxay ee uu dhammaystiray ayaa allah wuxuu ku abaaliye uu yidhi waxaan dadka kaaga yeelayaa hoggaan iyo hormood lagu daydo markaasuu yidhi carruurtaydana ka yeel markaasaa lagu yidhi laa yanaalu cahdi adaalimiin ballantayda imaamada ilan imaamadani waa imaama fiddiin waa imaamnimo diineed iyo hoggaan diineed hoggaanka diineedna kuwa daalimiinta gaadhi maayee gaalada ah inta mu'miniinta ah unbaa dhexdooda hoggaan diineed laga yeelayaa marka maadaama hore loogu sheegay daalimiinta inaan ballantu gaadhayn oo ubadkiisuna ay qaybsamayaan mu'min iyo gaalba ay yeelanayaan dee wuxuu gaar yeelay inta mu'miniinta oo wa min duriyati tabciidku waa sidaa rabbi rabbigayow ijcalnii iga yeel muqiimo salaati salaada mid ooga aniga iyo wa min duriyatii ubadkayga wax ka mid ah rabbanaa rabbigayow wataqabal aqbal ducaayi ducadayda allahyow aqbal rabbanaa rabbigayow ikfir ii dhaaf lii aniga iyo waliwaalidayya iyo labadii i dhalayba iyo walilmu'miniina mu'miniintaba yowma maalinka allah inoo dembi dhaaf yaquumu istaagayo alxisaabu xisaabtu maalinta ay dhacaysa ay istaagayso allahyow noo dembi dhaaf halkanna waa qabla iclaamihi bianna abaahu yamuutu kaafira markii inta aan loo sheegin aabbihii inuu gaalnimo ku dhimanayo ayuu ducadan u duceeyey waana dee ballanuu hore ugu qaaday sa astakfiru laka rabbii inahu kaana bii xafiya laakiin markay u caddaatay falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilaah tabara'a minhu markay u caddaatay inuu cadow alle yahay oo gaalnimo ku baxaya waa ka beri noqdo dib iguma ducayn alla waxau ihi walaa taxsabanna ha u malayninoo ha u malaynin nebi maxamedow allaha alle khaafilan mid moogan inuu yahay camaa yacmalu waxay samaynayaan addaalimuuna daalimiintu waxay samaynayaan rabbi inuu moogan yahay ha moodin innamaa yu'akhiruhum wuxuu dib ugu dhigayaa un liyowmin maalin maalinka oo tashkhasu ay taagmayso fiihi maalinkaa dhexdiisa alabsaaru aragyadu ay taagmayaan oo ruuxu marka naxdin iyo argagax degdegii ku dhace uu anfariiro indhaha marka uu kala qaado waxaa laga yaabaa inay dibba ugu soo noqon waayaan oo indhuhu ay taagmaan waa cabsida iyo argagaxa iyo anfariirka ruuxa ku dhacaya oo jalaaleynku waxa u odhanayaa yuqaalu shakhasa basaru fulaanin ay fataxahu falam yuqmidhu shakhasa basaruhu araggiisaa taagmay waxa weeye intuu furay ayuu dibba isugu celin waaye oo uu libiqsan waayo dibba waxa weeyaan indhihii uu dib usoo isugu soo celin waaye marka naxdintaana keenaysaa indhuhu intay taagmaan in qofkii uu indhihii dib isugu xidhi kari waayaba inamaa yu-akhiruhum waxa uu dib ugu dhigayaa un rabbi liyowmin maalin maalinkoo tashkhasu ay taagmayaan fiihi dhexdiisa alabsaaru aragyadu oo naxdin darteed aragga iyo indhuhu intay taagmaan oo ruuxu indhaha uu kala furo waxa weeyaan dib u libiqsan waayo uu isugu celin kari waayo muhdiciina xaale ay yihiin kuwa degdegaya dadku oo maxsharka iyo halka looga yeedhay u degdegaya oon ka baydhay muqnicii ru'uusihim madaxyadooda kuwa kor u taagaya xaal ay yihiin oo naxdintiyo argagaxa xagga sare eegaya ama xaggaa hore qooraansanaya oo isla talow maxaa idinka horeeya amase dhici doona muqnicii ru'uusihim xaal ay yihiin madaxyadoodana kuwa kor u taagaya xagga sare laa yartadu kuma soo noqonayo ilayhim xaggooda darfuhum araggoodu kuma soo noqonayo ma libiqsanayaan oo indha iskuma qaban karaan oo indhaha taagmaya wa af-idatuhum qalbiyadooduna hawaa-un mid madhan weeyi ay khaaliyatun min kulli shayin ila alxusna waalfasac wax walba qalbiyadu way ka faaruqeen argagax iyo cabsi mooyaane oo waxaa looga jeedaa macnaha wax kaloy ka fakerayaan ama maskaxdoodaba kusoo dhacayaa ma jiro oon ka ahayn cabsida iyo culayska waxay arkayaan alla waxau ihi wa andiruu dignabi allow annaasa dadka yowma maalin uga dig yaatihim uu imanaya alcadaabu cadaab oo fayaquulu dabaday odhanayaan aladiina wixii dalamuu dulmiga falay rabbanaa rabbiga yow akhirnaa dib noogu dhig ilaa ajalin ilaa waqti waqtiga oo qariibin dhow in yar nookaadiyo dib noogu dhig nujib aanu ajiibnoo nu aqballe eh dacwataka baaqaagii aanu hore u diidnay rusushu noola timid oo wanatabic aanu raacno alrusula rususha aanu raacne in yar nookaadiyo dib noogu dhig fa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa awalam takuunuu oo miyaydaan ahayn aqsamtum kuwii ku dhaartay min qablu hore maa lakum inaanu idiinba sugnaanin min zawaalin tegitaan adduunba inaydaan ka tegaynoo joogaysaan dhaar hore miyaydaan ugu marin oo wasakantum miyaydaan hore u degin fii masaakini aladiina kuwii guryahooda dalamuu dulmiye anfusahum nafahooda kuwaanu halaagnay degaanadoodii iyo guryahoodii dabadood miyaydaan degin oo watabayana miyaana idiin caddaan lakum idinka kayfa facalnaa sidaan ku samaynay bihim iyaga oo wadarabnaa miyaanaan idiin caddayn lakum idinka alamhaala tusaalayaal lagu waantoobo wax lagu qaato miyaanaan idiin caddayn alla ileh waa idiin caddaynay ilaahay baana ka warramay hadalkaa iyo dalabkoodaasi inuu been yahay oo ilaahay waxau yihi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun haddii la celin lahaana halkoodii unbay ka miisi lahaayeen oo waa beenaalayaal alla waxau ihi waqad makaruu dhab ahaan bay u shirqooleen makrahum shirqoolkoodii lagu yaqaanay oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa dilkiisa ay dooneen oo xadhiggiisa ay dooneen oo barabixintiisa ay dooneen ilaah baase ka badbaadiyey oo makrigoodii iyaga dib ugu celiyey waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuk aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriina waqad makaruu dhab ahaan bay u shirqooleen makrahum shirqoolkoodii oo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo diintii xaqa ahaydba dabinno badan bay u dhigeen iyo shirqool wa cinda allaah ilaahay agtiisaanu ahaaday makruhum shirqoolkoodu oo ilaahay waa og yahay isagaana awooda inuu baabi'iyo waana baabi'iyo nebigiisa waa uga gargaaray wa in kaana makruhum inta naafiyo bimacnaa maa ka dhigo wa in kaana ay wamaa kaana mana ahaanin makruhum shirqoolkoodu ma ahaanin litazuula mid ay la baaba'ayso minhu min ajlihi isaga dartii aljibaalu buuruh mid ay buuruhu la baaba'ayaanna makrigoodu ma ahaanin oo wax qiimo a ma leh marka inta naafiye laga dhigo waxaa la yaraynayaa sha'niga shirqoolkooda waxaa kaloo bannaan inta mukhafafa min athaqiila in laga dhigo latazuuluna laamta la fadxiyo oo litasuula halkay ka ahayd latazuuluna waa la akhriyey marka intu mukhafafay noqonaysaa qiraa'ada marka la marana macnuhu waxa uu noqon wa in kaana wa ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay kaana wuxuu ahaaday makruhum shirqoolkoodu latazuulu mid ay la baaba'ayso minhu min ajlihi isaga dartii aljibaalu buuruhu markaana culimmadu waxay yidhaahdeen waa litacdiimi makrihim shirqoolkay dhigeen siduu u weynaa ayaa la weyneynaya oo la cuslaynaya wa makaruu makran kubaaran oo kale weeye waa makri weyn oo buuruhu ay ku sigteen inay zuulaan alla waxau ihi falaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin allaha alle mukhlifa wacdihi inuu yahay ballantiisa mid baajinaya rusulahu rusushiisa uu ballanqaaday inuu u gargaaro ha u malaynin oo ha moodin ballantuu rabbi rusushiisa u qaaday mid baajinaya inuu yahay xaasha lilaah waayo ina allaha alle casiisun waa mid qaalib oo awood adag oo cid beegsan karta aanay jirin kaasoo duntiqaamin aargoosina u saaxiiba oo cadowgiisa ka aargoosta oo abaalkiisa mariya yowma tubaddalu lardu wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin tubadalu la bedelaya alardu dhulalkii hayra alardi dhulkan midaan ahayn lagu bedelayo waasamaawaatu samooyinkiina la bedelayo oo wabarasuu dadku ay u soo banbaxayaan lilaahi alleh allihii alwaaxidi ee kelida ahaa allihii alqahaari ee makhluuqaadkiisa isagu muquuninaya ee maamulayay tabdiilka dhulalkiiyo samaawaadka laba qowl baa ku jira ma arlada iyo samaawaadka laftoodaa la bedelayaa oo kuwo kalaa la keenayaa mise lama bedelayo ee sifaadkoodiiyo tilmaamahoodii baa la bedelayaa oo samadu tilmaamahay lahayd ee cadeed iyo dayax iyo xidigaha iyo waxyaabihii ku sugnaa ma waxaasoo dhan baa sifaadkii baa laga zuulinayaa laakiin samaawaadku sidooday u joogayaan dhulalkana ma wixii calaamada iyo astaamo iyo togog iyo bado iyo buuro iyo geeda iyo nabaad ma wixii ku yaalay baa laga zuulinayaa oo sifaadkaa laga tirayaa laakiin dhulku waa baaqi noqonaysaa labada qowlba waa la yidhi laakiin sida xoogga badan waxa weeye anna takyiira takyiirun wasfiyun walaysa takyiiran cayniyan bedelistu ma aha dhulka iyo samaawaadka laftoodii in la bedelaya cayntooda ee waxaa la bedelayaa sifaadkooda oo dhulkaynu ku naqaanay tog iyo taag iyo buuro iyo geeda iyo bado dee waxaa lagu soo xashrinayaa dhul siman oo laa taraa fiiha ciwajan walaa amtaa dhul aan qallooc iyo tog iyo taag midna aan lahayn oo siman ayaa lagu soo xaadirinayaa marka waa sifaadka waxaa laga zuulinayaa badihii buurihii geedihii wax alla wixii ku dul sugnaa oo dhan waa laga zuulinayaa oo dhul siman ayaa laga dhigayaa wahaakadaa samaawaadka wa taraa waxaad arkaysaa almujrimiina xumafalayaashii yowmaidin maalinta muqaraniina xaale ay yihiin kuwa laysku xidhxidhay oo laysku xidhiidhiye oo fil asfaadi xadhka bira iyo katiinada laysugu xidhxidhay saraabiiluhum dharkooda ay xidhanayaana min qatiraanin daamur xaggii buu ka ahaaday waa maado sariicatul ishticaal oo shidmayso qofka dee ku hurayso dabka kusii shidaysa marka macnaha waxaa dhar looga dhigayaa waxaa mar alla marka naarta la geliyo ku caawinaya dabkii inuu xoog ugu sii ololo holac uu bato saraabiiluhum dharkooda iyo qamiisyaday xidhanayaana min qatiraanin daamur ayuu ka ahaaday wa takhshaa waxaa daboolaysa wujuuhahum wejiyadoodana annaaru naar baa daboolaysa jidhka halkii ugu sharafta badnaa baa la cabiray kullu lacdaa baana loo jeedaa min itlaaqi iljuzi wa iraadati lkulli liyajziya waxaad ku tacalluqisaa wabarazuu ilaahay bay bannaan cidlaa ugu soo baxeen xabaalaha markay ka soo baxeen limaada liyajziya allaahu waxay u soo banbaxeen si alla u abaalmariyo kulla nafsin naf walba maa kasabad waxay kasbatay uu ugu abaalmariyo shar iyo khayrba ina allaha allana sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa mid ay dhaqso badan tahay oo habsan iyo daahid aan lahayn haadaa qur-aankani balaaqun gaadhsiin weeyi linnaasi dadka la gaadhsiinayo maxaa loo soo gaadhsiinayaa ciladan madkuurkii waxay ku cadfantahay cillo muqadara ay liyacmaluu bihi waxaa loo gaadhsiinayaa qur-aanka dadka si ay ugu camal falaan iyo waliyundaruu si loogu digo dadka bihi qur-aanka iyo waliyaclamuu si ay dadku u ogaadaan annamaa huwa inuu allaah ahaaday uun ilaahun macbuud macbuudka oo waaxidun keliya iyo waliyadakara si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan ulul albaabi caqliga fayow kuwa u saaxiibka ah wallahu aclam